ku soo dhowaada barnaamijka hambalyada iyo heesaanuur intaanan u gelin dhabbaalada maxaad u haysaa dhegeystayaasheenna daandureyow dhegaystayaasha waxaan u soo qaban doonnaa heesta heedhe gacalo heedhe waxaa ku luqaynaya fannaanka faysal cumar mushta
halkasti adigagataan waybasha dheerito halka adigagataan hadimaysid adiguye waybasha dheerto weli kaa laman hadal isna kaagaman tirin namayno kala helin weli kaa laman hadal isna kaagaman tirin namayno kala helin hayeeshee raggii hore waa kii yidhi hubsiinada halla waa la siisaa intiisa habalilaaye hayeeshee raggii hore waa kii yidhi hubsiinada halla waa la siisaa intiisa habalilaaye hidhe gabadhyay heedhe hidhe gacalay heedhe hidhe gabadhyay heedhe haddandayay hablaha kacay mid waa hanfada falan mid waa habeen dhalag midna waa habaar habe hidhe gacalay heedhe mana hubo haalaad noqon marka hoy lagula galo hawli way dambaysaa mana hubo haalaad noqon marka hoy lagula galo hawli way dambaysaa laman hadal isna kaagaman tirin una maynu kala helin weligaalaman hadal isna kaagaman tirin una maynu kala helin hayeeshee raggii hore waa kii yidhi hubsiinada halla waa la siistaa hindisaha balilaaye hayeeshee raggii hore waa kii yidhi hubsiinada halla waa la siisaa hindisaha balilaaye adduunyada hanweyniyo gabaashiyo kalgacaaliyo haddii uu jacayl jiro kana ugu horeeye hedhegacalaye adduunyada hanweyniyo uu kalgacal jiro kana ugu horeeye hedhegacalaye mase hubo inaad hanan iyo inaad hal fuduudan haween lama maale mase hubo inaad hanan iyo inaad hal fuduudan haween lama maale laman hadal iskaaduman jirin maynu
dhambaalka dhankayga ugu horreeya waxa uu naga soo gaaray hodan cali biikole iyo faadumo cali nuur xaaji cabdirasaaq gees dheere iyo faadumo xaaji gees dheere sulaymaan xaaji gees dheere axmed nuur xaaji gees dheere hani xaaji gees dheere iyo cabdisalaam xaaji gees dheere sulaymaan xasan baruuke iyo faa'ise salaad haajir raxme axmed haajir iyo sacdiyo bare xaaji maxamed aadan cusmaan iyo raxme maxamed cali sahare maxamed cali iyo nuurte maxamed xuseen ruweyde cali xasan iyo yaasmiin maxamed cali iyo nuurte madkuus dhammaan asxaabtani oo isku duuban waxay u hambalyeynayaan arooska iyo aroosadda oo kale ah marwe maxamed aadan iyo rashiid xaaji gees dheere oo arooskooda uu ka dhacay xerada dhagaxley ee xeryaha dhadhaab ducadu waa xaggiina ay yidhaahdeen waxaan leenahay isku waara oo ubad kheyr qabana allah idinkala siiyo aamiin waxaa dhambaal uu nooga yimid hodan cabdi cali iyo firdowse cabdi cali iyo kamiilo cabdi cali iyo muxsin cabdi cali ayuub cabdi cali yaasir cabdi cali sheekh maxamed cabdi cali iyo xudayfa cabdi ibraahim aamine ibraahim malaaq nuurto ibraahim malaaq iyo saruuro ibraahim malaaq iyo xareedo ibraahim malaaq iyo cabdiqani ibraahim malaaq dhammaan reer cabdi cali iyo dhammaan reer ibraahim malaaq waxaana ay taaniyad u dirayaan wiilo maxamed ibraahim iyo xaaji ibraahim xasan oo gabari ay ugu dhalatay baydhabo gabadhaasi oo loo bixiyey safiya xaaji ibraahim waxaan leenahay allah ka dhiga tii soo weynaata oo waalidkeed dadkeeda iyo dalkeedaba waxtarta heestaan dhegeystayaasha u soo qabanayo nuur waa sida laba isdhalay waxaa wada qaadaya sayid khaliifa iyo mari ruun
intan raad ka dhigay kuman dheehan weli midaan kula dhigo gaayaha adduun intan raad ka dhigay kuman dheehan weli midaan kula dhigo dhalankaaga iyo dheehaaguwa dhaxal gooniyo sidan koo dhugtaba udiyey kalgacal waa igu dhan yahay udiyey kalgacal waa igu dhan yahay duuxiyo laftiyo diigaadi gasho naftadi dhaawacdee balan kugu dhaye igu dhaada duuxiyo laftiyo diigaadi gasho naftadi dhaawacdee balan kugu dhaye igu dhaada oo ii dhegan uglo sida laba isdhalay an isbeelino dhunkashada kalgacal an isdhaafsanne sida laba isdhalay an isbeelino dhunkashada kalgacal an isdhabsanee aan isdhabsanee igu soo dhowo aan isdhabsanee igu soo dhowo
daandunayo dhambaalkeena waxa uu naga soo gaaray maxamed sheekh cabdulqaadir sheekh shaami hooyo caasho sheekh aways iyo asli shaami cabdulqaadir shaami iyo zaynab shaami xasan shaami macalim cumar shaami iyo dhammaan reer sheekh shaami oo isku duuban ayaa waxa ay u hambalyeynayaan xusni maxamed sheikh iyo fartuun cumar oo ay gabar ugu dhalatay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada madiina gabadhaasina waxaa loo bixiyey caaisha waxaan leenahay ha noqoto tii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin waayahay waxaa dhambaal uu naga soo gaaray hodan cali biig kole iyo faadumo cali nuur xaaji cabdirasaaq geesdheere iyo faadumo xaaji geesdheere iyo suleymaan xaaji geesdheere axmed nuur xaaji geesdheere iyo xani xaaji geesdheere cabdisalaan xaaji geesdheere suleymaan xasan baruuke xasan xaaji isaaq iyo faa'iza salaad haajir iyo raxmo axmed haajir iyo sacadiyo bare xaaji maxamed aadan cusmaan iyo raxmo maxamed cali iyo zaare maxamed cali nuurto maxamed xuseen ruweyda cali xasan yasmiin maxamed cali nuurto maadkuus dhammaan asxaabta waxa ay halkan tahniyad ka gaarsiinayaan marwo maxamed aadan iyo rashiid xaaji geesdheere oo arooskoodu uu ka dhacay dhagaxley waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggeena waxaa leenahay arooskooda allah ka dhigo kii ay kala kulmaan bashbashii barooqo ee ban uu kala siiyo owlaad qeyr qabta markaana aan dib ugu laabanno kaalimihii heesaha waxaan idiin soo qabanay heesta rooble fanaaniinta hiba maxamed iyo cabdulqaadir xasan nagey
Roblo. Rasa maalin haysto maal badan raakaatay iyo kii rafaade raaskiisu maran yahay rugma wada degaano loma wada riyaaqe Roblo. rasa maalin haysto maal badan raakaatay iyo kii rafaade raaskiisu maran yahay rugma wada degaano loma wada riyaaqe waan ku rakadayo rayigii aan leeyaan ka raaridaye waan ku rakadayo rayigii aan leeyaan ka raaridaye sida roob gudo ramaastiina bixiyaad nafta raali gelise rabbigay ka yaabo rabbigay ka yaabo ama raali noqo ama raadso meel kale rabbigay ka yaabo rabbigay ka yaabo ama raali noqo ama raadso meel kale
Gooni. nin rafaadi jiray abid markuu raaqa weyn helo barankuu horaw maray raacda ugu ma laabtee waa ka sii ruliya ilaa waa ku rubad go'ay Gooni. nin rafaadi jiray abid markuu raaxa weyn helo raranku hora u maray raacda ugu malaabtee waa ka sii rucliya ilaa waa ku rubad go'ay markii aan ku rabay baad raadkayga goysood mid kaloo ruclayse markii aan ku rabay baad raadkayga goysood mid kaloo ruqulayse kilayga rogayba reeryadaa ku saare kilayga rogayba reeryadaa ku saare annaga ma ridaye rabbigee ka yaabaye rabbigee ka yaabaye daalligelinine ruuxaagayga qaadhi
amba kama roorine rayi xumay qaado kaarkii anfuula riiqdiisii haysta kaaraysan waaye riixingooysa noqonine rooblow amba kama roorine rayi xumay qaado kaarkii anfuula riiqdiisii haysta kaaraysan waaye riixingooysa noqonine riixi jacaylkiyo raarahdi dhadhamiyo waaniga rafaadee
waxaan kugu riyoodo been aan rumayso reer yallay tusaaro raalakabaan ku rooro ka hadlaysan waaye Rooney.
hambalyadan waxay naga soo gaartay dadka kale ah maxamed aadan dheeg iyo aamine aadan dheeg basre maxamed cismaan aamine maxamed cismaan degme maxamed cismaan raaxo maxamed cismaan ifraax yuusuf koode iyo aamine axmed sahal faadumo axmed sahal kowsar axmed sahal istaahil axmed sahal ifood axmed sahal iyo mukhtaar xiri maxamed sheekh bashiir cilmi axmed iyo sayid cilmi axmed saciid xuseen axmed mahad xuseen axmed farxaan xuseen axmed iyo ceydiid jirde axmed khaliif cabdilaahi xasan iyo cismaan cabdilaahi faarax waxaa kaloo ku jira weli yuusuf cabdilaahi iyo jaamac maxamed xersi waxaana ay u hambalyeynayaan cilmi waa cali cilmi axmed cali sonkor iyo qodan maxamuud maxamed oo meherkoodu uu ka dhacay deegaanka waabciriiri ee degmada gaashaamo waxaanu leenahay isku waara ubad khayr qabana allah idin kala siiyo aamiin dhabaal uu naga soo gaaray carabo xuseen axmed iyo aabo xuseen axmed iyo caruurtiisa iyo muslimo xuseen axmed mustafa xuseen axmed iyo cabdimaalig xuseen axmed iyo ilyaas xuseen axmed bushaaro xuseen axmed saadiqa xuseen axmed iyo raxmo xuseen axmed jaaliyo xuseen axmed maymuuna xuseen axmed raxiimo xuseen axmed maxamed axmed degdegow iyo cabdinaasir aadan isaaq cabdinaasir cabdi ibraahim iyo xakiima cabdi ibraahim zakariya cabdifataax cabdi cabdirasaaq axmed ibraahim jaluwa cabdi isxaaq iyo alwo cabdi isxaaq iyo balqiisa cabdishakuur kuulow buhl cabdulaahi aadan iyo muhaab yuusuf axmed iyo ugu dambaysta ciise yuusuf axmed waxa ay kala joogaan dunida daafihda waxayna halkan hambalyo ka gaarsiinayaan maxamuud xuseen axmed iyo alza cabdishakuur kuulow oo wiil uu ugu dhashay gobolka baay wiilkaasi oo loo bixiyey ciise maxamuud xuseen waxa aan leenahay allah ka dhigo kii soo weynaada oo waalidkii dadkiisa iyo dalkiisaba waxtara heesta kale aan dhegeystayaasha u soo qabanayo waa timaha laydha iga celi waana codkii xuseen meyraale waxaa dhabalkan taniida uu noogu yimid hinde ismaaciil maxamed iyo khayr ismaaciil maxamed iyo barwaaqo ismaaciil maxamed iyo xuseen ismaaciil maxamed maxamed ismaaciil maxamed sidiiq ismaaciil maxamed iyo xuseen axmed maxamed iyo hani cabdi cali iyo mushtaaq cabdulaahi cilmi ayaan cabdulaahi cilmi ayaan maxamuud faarax ubax faysal bodhaadhi baashe maxamed shawr iyo jaamac maxamed xirse iyo maxamed ibraahim maxamed iyo sharmaarke cali qaaje waxaa dhammaan dadkaasi ay taaniyad gaadhsiinayaan shaafici axmed cilmi iyo xabse xasan ismaaciil oo ku aqalgalay gaashaamo waxaana ay leeyihiinna barakooba oo isku baraara ee banaheydin kala siiyo owlaad kheyr qabta aamin ayaan leenahay warqadana waxay naga soo gaartay macruuf xaaji nuur iyo khatare xaaji nuur gaashaanle karar qay cigaal iyo mawliid mascad dhabarey baardaaq ibraahim faarax iyo cabdi heybe axmed liibaan qowdaga nuur iyo jaamac heybe maxamuud daa'uud fud maalin iyo hooyo heba khiyaasiin iyo hooyo faadumo warsame hooyo siraad warsame iyo nuux dambayl axmed iyo asxaab kale dhammaan dadkan oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxay u hambalyeynayaan faarax heybe walan walcood iyo hibaaq daahir guutaale oo meherkooda uu ka dhacay deegaanka jiicboor ee gobolka mudug ducadu waa dhankiina ay yidhaahdeen waxaan leenahay faarax haybe walan walcood iyo hibaaq isku waara ubad kheyr qabana allah idan kala siiyo aamiin dhinacii heesahana haddii aan dib ugu laabano goormaa kugu dambaysay heesta goor iyo ayaan iyo fanaanada shankaroon axmed sagal intaasna waxaa ku dhan barnaamijkii hambaliyada ee heesaha waxaa wadajiradu kugu soo jeedinaya nuur xasan nuur nuur bukhaari iyo anigu ah ibraahim xasan garabay daanduray intaan mar kale kulmi doono
nabadgelyo Gooryo ayaan socod dheer galo, isaan daal gaabidhi talaabada gabe. Nin la gaadhi waa geedigan wado. soobaya caabku goor dambe ogayi waaqlao laga guuray baan kaad goobaya ana goor dambe